الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الكبيرة التاسعة والعشرون كبيرة سقالي اللباتنات المحلل والمحلل له waxay tahay taxliilkii waxaa loo yaqaanay xalaaliyeelistii laysu xalaaliyeelayay dumarka taasoo macnaheedu yahay sidaynu ognahay alle subxaanahu wa tacaala dalaaqa wuxuu ka dhigay saddex ragga gacantooda uu geliyey haddayta hore furaan xaaskoodii intay ciddada ku jirto waxay awood u leeyihiin inay yihaahdaan rajact ciddadaas oo saddex xaala midood un ah imaa inay tahay ciddada ugu dheer oo ah qof uur leh wayna ugu gaabnaan kartaa qof uur leh oo la furay wa wlaat alaxmaali ajalahuna an yadacna xamlahun intay ka dhashaa la sugayaa uurkeedu bil ha ahaado ama sagaal bilood ha ahaado ciddadeedu waxa weeyaan intay ka dhasho qofka uurka leh ta labaad waa qofka aanan dhiigga ka imaanin dumarka ah yaraan yuusan oga imaanin darteeda ama weynan dartii yuunan oga imanin iyaduna waxay tirsanaysaa halaathata ashhur wallaa-i lam yaxidna markuu alla lahaa subxaanahu wa tacaala waa halaathata ashhur weeyaan kuwa uunan xeydka ka imanaynin qolada saddexaad baa soo haray halaathata quruu weeyaan saddex tahaaro ama saddex xayd waxa lagu magacaabo labada qowlba way jiraan wa in kaana haba kala xoog badnaadaan maxalkiisa ma joogno waxay tirsanaysaa saddex tahuri weeyaan ama daahir noqosho ayay tirsanaysaa tahaaradaa lagu furay ee biduuni jimaaca ah ayay saddex ka tirsanaysaa oo calayata xaal ciddooyinka ay tirsanayso qofka dumarka ah ee saddexdaa nooc ah inta ay ku jirto ninkii wuxuu awood u leeyahay inuu yidhaahdo rajact waban ka noqdayba furitaankaygii isagoo markhaatina u yeelaya waan ka laabtay inuu yidhaahdo taasuu awood u leeyahay uma ta labaad haddii ay dhacdo weli awood wuxuu u leeyahay inuu yidhaahdo rajact ta saddexaad hadday gacantiisa ka baxdo khalaas weeyaan alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala xataa yankixna xataa ma guursan karayo oo kuma laaban karayo xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay ka soo guursato qofkii dumarka ahaa nimaan isaga ahayn ninkaas nimaan ahayn oo ay markaa iyagu iskood intay isu doortaan ay ku heshiiyaan guur ay isguursadaan hadhowna iskood ay u heshiin waayaan sidaa ay ku kala tagaan markaasay ninkeedii hore xalaal u noqonaysaa markaa ayay ninkeedii hore xalaal u noqonaysaa oy dib isugu soo laaban karaan shardi ma jiraa meesha iyada ah nacam waxaa loo shardinayaa ninkaa dambe ee gadaal ka guursaday inay wada seexdaan maxaa yeele xadiidkii cabdiraxmaan alquradi iyo keyrkiisa ayaa u daliil ah xataa taduqi cusaylatah wayaduqi cusaylatakii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa daliil waadix ah weeyaan labadaa qof inay wada seexdaan shardi ah uma haddii laakiin ninkii uu saddexdii ku furo xaaskiisa oo saddexdiiba ay ka dhammaato saddex mar keliya ma wada ahee mar buu furay waa ka noqday mar labaad buu furay waa ka noqday mar saddexaad buu furay khalaas wey wax u dambeeya u haray ma lah marka iyada ah haddii uu xeelad isticmaalo maxay noqonaysaa taxaayulka ama xeelada la isticmaalo fi shariicati اlislaam waa xaraam sheekh alislaam ibn taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh kitaab dhan ayuu ka qoray xaram yeelidda xeelada wax la yidhaahdo in xiila loola isticmaalo shareecada oo qofku uu siduu doono u rogo isagu kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh kitaab dhan ayuu ka qoray taxriim alxiyal xeladu inay xaaraam tahay hortiina culamo aada u tiro badan ayaa ka hadleen rag baa rasaa'il ka qoray iyo kutub yaryar laakiin kitaabka ugu weynanka badan ee ugu naafica badan waa kitaabka uu qoray sheikh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh ibnu baa alcubkri baa iska leh ibnu baa risaale ayuu leeyahay taxriim alxiyal uu kaga hadlayo wagayri dalika culimada islaamkuna waa radiyaan aada iyo aad ayay u radiyaan xeelad in loola isticmaalo diinta ilaahay oo maxay xaaladii waxaa ka mid ah ninkii oo xaaskiisii sidaa u furay ogsoon inaysan waxba u harin inuu nin saaxiibkii ah hoosta kala hadlo oo uu yidhaahdo niyahu xaaska iisoo gurso oo iisoo fur intaad iisoo gursatid iisoo fur inuu yidhaahdo waa xeelad weeyaan waxaa la mid a iyadii inay aragto inaysan ninkeeda hore ka maarmi karaynin isla markaana ay u carab laalaadisa nin kale oo markay ninkaa kale guursatana ay tidhaahdo maba ku rabee hadda ifur way dhacdaa iyaduna waa xeelad weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala yaclamu khaa'inat alacyuni wamaa tukfi suduur wax ka qarsoon ilaahay ma laha subxaanah wa tacaala xeelada noocaas oo kale a ma bannaana shareecada islaamkuna way lacnaday oo nebigu waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh imaam ibn اlqayim raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu aada iyo aad ugu faahfaahinayaa kitaabkiisa iqaahat اllahfan fi masaa'id الshayطaan masaa'idka iyo makaa'idka shayطaanka kitaabkii oo looga gargaaraya weeyaan kitaabka isaga waa kitaab qayim ah laba juz ah laba mujaladood ah qofkan aan ugu naseexayn laha inuu dib u akriyo duruqa shayطaan oo dhan buu ka hadlayaa sheekhu raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa ka mid a taxliilkan waxyaabuhu aada uga hadlay aada iyo aadna u faahfaahiyey raxmat ullahi tacaala caleyh axaadiista qaarkeed ibnulqayimna uu leeyahay waa xasan rasuulka wuxuu ka cabiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka waxaa sameynaya inuu yahay tays lmustacaar waa dibi ama orgi lasoo caariyeystay weeyaan oo caariya amaah loo soo qaatay weeyaan inuu reerkaa xoolahoodii u boodo ama awr lasoo qaatay weeyaanoo sidaas ah buu nebigu ka dhigay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walidalika sufyaan athawri wagayrihi min alculamaa waxay odhanayaan haddii ninka uu la hadlo nin saaxiibkii ama qof kaleba oo markaa yidhaahda ninyo xaaskayga intaad ii guursatid iisoo fur oo sidaasi ay dhacdo hadhow dib maugu laaban karayaa mayay odhanayaan culimada islaamka waa xaraam weeyaan ibnulqayim baana ka mid a ragga sidaa dhahaya laakiin qadiiman raggii salafka ahaa sufyaan athawri wagayrihi ayaa ka mid a imaamu tirmidina waa soo naqlinaya sunankiisa sidaa darteeda uma bannaan oo xaaraam weeyaan ninkeedii hore inay ku laabato ama inuu xaaskiisii hore uu xeesh xeeladaa la yimid ku laabto xaaraam weeyaan shareecada islaamka ma bannaana maxaa yeele rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaan arkaynaa halkan inuu lacnaday saxa min xadiidi nabiyi min xadiidi ibni mascuudin radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali waslm lacana almuxallila wاlmuxallala lah rasuulku waa lacnaday salawaat اllahi wasalaamu calayh kan muxallilka ah ee isagu xalaal yeelayo ee xaaskii xaaraamta ka ahayd ninkaa saaxiibkii ah u xalaal yeelaya iyo isagu doonaya inuu noqdo dariiq la maro waa lagu dul xalaashanaya isagaa markaas sabab u ah wاlmuxallilu lah kan loo banaynaya ee loo xalaal yeelayana nebigu waa lacnaday salawaat اllahi wasalaamu calayh rawaahu nisaa-iyu watirmidiy xadiidkana nisaa-i iyo tirmidi ayaa wariyey saxiixna weeyaan waana sida culimada islaamka ay ku tageen imaamu tirmidi sida uu tilmaamaya raxmat ullahi tacaala caleyhi sunankiisa oo ay yidhaahdeen inaysan bannaanayn qofka sidaa yeela ma bannaana wabiisnaadin jayidin can caliyi radi allahu tacaala canhu can اnabiyi sala allahu alayh alih waslama milah caliy bni abi aalibna sanad jayid ayaa looga warinaya abu daawud iyo tirmidi ibnu maajah intuba ay soo saarayaan saxiixna ah ayaa looga warinayaa inuu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka oo kale lacana anabiyu sala allah alay slam almuxallila walmuxallala lah nebigu waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninka muxallilka ehe wax xalaal yeelaya iyo kan loo xalaal yeelaya labaduba nebigu waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka meel ay ku bannaan tahay shareecada islaamka ma jirto ka waran haddaba qofkii sidaas ahaa ee xaaskiisii furay saddex mar ee aanan waxba haysanin nin wadaadu u tegayo markaasuu yihi bal ii warano wuxuu yihi qowl baa jiro sidaas weeyaan ama qiil baa jiro nooca iyo nooca ah kitaabkiisii buu u fiiriyey calaykum salaam markaasu wuxuu yihi sidaasaa jirto waana kuu banaanta waa lagu heli karaa qofkanna waa caami sidaa la leeyahay wax uu kala ogyahay ma laha waayahay bal sheekhow ii fiir hadda xaaskaygii carruurbayba ii haysaa inaan ku laabtaa baan doonayaa waayahay oo nin saaxiib ma leedahay haa ninkaas saaxiibkaaga keen isagii buu ku meheriyey markaasuu yihi u fur adiga haddana waa furay ninkii horuu dib ugu meheriyey dariiq noocaasoo kaleu isticmaalay ninkanna waa caamiyo wax uu kala ogyahay ma lah ninkanuu sheekh u haystaa arrintaa ayaa dembiga iska leh dembiga waxaa le ninkan sheekha ahee waxaan sharciga islaamka ku been abuuranaya isagoo ogsoon maca dalika nebiga inuu lacnaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh kan waxaan samaynayay kan loo samaynaya nebiga inuu lacnaday isagoo ogsoon dembiga isaga iskale isaguna dembiga waxbuu ku leeyahay lacnadu dhe waxbuu ku leeyahay tan kale ee ah tan kale ee ah in qofkani xaaskiisii xaaraan ma ka noqonaysaa inan sheekhana u fatwooday xaaskiisii xaaraan ma ka noqonaysaa bacda siniin maalan sanado markii kasoo wareegtay ayuu ogaaday in aysan xaaraam tahay arrintan iyada uu ku dhacay sheekhanna si khaldan inuu ugu fatwooday in masaladan laga raajixsan yahay waadan buu ogaaday intaasoo carruur ay u dhashay ama intaasoo sane ay kasoo wareegtay dembiga waxaa iskale sheekhii fatwooday isaga waxba ma laha masaladaasuu ka hadlaya marka imaamu dahabi raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu yihi walakin faacilu hadihi lqaaduura qofka samaynaya quranka noocan oo kale ah in waa quran weeyaan oo waa run weeyaan nin baa wuxuu leeyahy xaaskaygii baan rabaa inaan ku laabtayniyo intaad soo gursatid oo caawa la seexatid weliba iisoo fur aniga yani wasakhnimada heerkaasi gaartay wuxuu yihi sheekhu walakin faacilu hadihi lqaaduurati qurunka noocan oo kale ah qofka samaynaya muqalidun caamilun birukhasi almadaahib isla markaana muqalid ah waxunbuu isaga dhegan yahay oo sheekh baa waxaan u fatwooday sheekhaa wuxuu yihi unbuu isaga dhegan yahay caamilun wuxuuna ku camalfalaya waa birukhasi almadaahib madaahibta ruksooyinkoodii ninka faqiiha ah ayaa kitaabkiisii u dhowraya waxaasuu oga soo saaray inan qowlkaas qiila qiiladaa weeyaanu shalay aynu ka hadlaynay lam yabluqhu nahyu ninkan caamiga ahna nahyiga nebiga maba gaarinba falacala allaha waxaan rajaynaynaa ilaahay yacdurhu inuu u cudurdaaro qofka isaga o yusaamixu iskana dhaafo laakiin qofkii sheekh ahaa ee waxaan sameeyey isagoo ogsoon maca dalika nusuusta kusoo aroortay iyo waciidka kusoo arooray ee qowlka daciifka ahee laga xooga badan yihiin daliilka haysanin qaatay isagu lacnadii waa ku dhacaysaa shaki ma laha alkabiiratu halaahuun kabiirada soddonaad aklu almiitati waddami walaxmi lkhinziir waxa weeyaan in la cuno shaygii baktiga ahaa waddami dhiiggii in la cabo walaxmi alkhinziir hilibkii doofaarka in la cuno intuba waa xaraam weeyaan intaasiba waa xaaraam weeyaan meydkii in la cuno shaygii baktiga ahaa in gowrac xalaala ku dhicin laba wixii ahaa dhiiggii soconayay dama masfuuxan siduu ilaahayba u tilmaamay subxaanahu wa tacaala ta saddexaadna waa hilibkii khanziirka meytadii waxaa noqonaya wixii badda wixii ku jiray kasoo haray inan badda wixii ku jiray iyagu gowrac uma baahna wixii kasoo haray oo dhan baa noqonaya maxaa yeelay meytada ama wixii badda kasoo baxa ee dhintaa in banaanka ku noolaan karaynin gowrac uma baahno rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nusuus saxiixa inoogu tilmaamay marka halkaa waxaa ku baxaya wixii badda ku jiray ta labaad waxa weeyaan waddam dhiiggii dam masfuux buu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala meeshaa waxaa ku baxaya dhiigga aan masfuuxa ahayn neef baa la gowracay markii wasladihiisii la kala dhigdhigay dhacaan yaroo guduudan baa kasoo dhibcay dhib male kaasoo kale maxaa yeele dam masfuux ma soo gelayo ta saddexaad waxa weeyaan laxmu lkhinziir hilibkii doofaarka hilibka doofaarka noocuu ku yimaadaba xaaraam weeyaan hilibkiisa oo keliyana ma ahe maqaarkiisiibaa xaraam ah lafihiisiibaa xaraam ah tintiisi iyo dhogortiisiibaa xaraam ah ilkihiisiibaa xaraam ah wax allaaliya wixii isaga manfac uu leeyahay oo dhan baa xaraam ah laakiin halkan waxaa laga waramaya waa hilibkiisii xaraam weeye xaydhiisii waa xaraam weeyaan kulli wax allaaliya wixii doofaar xaggiisa inooga yimaado waa xaraam weeyaan qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yطcamuhu ila an yakuna maytata aw dama masfuuxa aw laxma khinziirin fainahu rijz alla wuxuu yihi qul waxaa tidhaahdaa rasuulka muxamed ahow laa ajidu heli maayo fii ma uuxiya aniga waxa la ii waxyooday ilaya xaggayga muxaraman xaraam inuu yahay ka heli maayo calaa طaacimin raashin oo yطcamuhu qofku uu quudanaya wuxuu qofku quudanayo ee quud ah inuu xaraam yahay ka heli maayo ayadan iyadaa waxay noo tilmaantay wixii xaraam ahaa maxaa yeelay alashyaa fi lsli alxil weeyaan qaacidadaasaa jirta cinda alculamaa ay yihaahdaan alashyaau fi lsli lxil ashyaada waxa la quuto ee qofku intifaacsado asalkoodu waa xalaal ilaa waxa sharciga islaamka uu xaaraam yeelay mooyaane marka xaaraamtii waa wax yar weeyaan halkan marka waxaa lagu tilmaami doonaa anwaac ka mida anwaacdii xaaraamta ahaa lama dhihi karo shaygaasa xalaalo shaygaasa xalaalo shaygaasa xalaalo shaygaasa maxaa yeel waa tiro badan yihiin waa in la tilmaamaa xaaraamtii yarayd xaaraamtii baa marka halkan lagu sheegi doonaa laa ajidu heli maayo dhe rasuulka moxamed ahw salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fi ma shaygii uuxiya ilaya aniga la ii waxyooday muxaraman wax xaraama ka heli maayo calaa طaacimin quud oo yطcamuhu qofku uu quudanayo ilaa an yakuuna inuu yahay mooye meytatan shay bakti ah aw daman ama dhiig masfuuxan qulqulaya dhiig qulqulaya oo isaguna xaraam weeyaan aw amase laxma khinziirin hilibkii doofaarka ahaa fainahu kaasi buu rabbi yidhi rijzun weeyaan haddii ka u dambeeya loo celiyo ishaarada fainahu laxmu khinziirkii rijzun qurun weeyaan rijzigana waxaa la yihahdaa waa najaasadii sidaa darteed ay culimada fuqahadu waxay yihaahdaan hilibka doofaarku waa najaaso weeyaan bal fuqahadu waxay yihaahdaan calى madhab اlimaam الshaafici wagayrih waxay yihaahdaan najaasadu waa labo weeyaan waa najaasa mukhafaf ah iyo najaasa thaqiil ah oo culus weeyaan najaasada thaqiilka ah waa tan eyga iyo doofaarka yihaahdaan eygu nusuus baa kusoo aroortay in toddoba mar la dhaqo marada sideedaadna inuu caro yahay ama marka koowaad caraha laga dhigo sida xadiidkii fi saxiixi muslimi wagayrih fi saxiixeynna waa ku yimaadaa ida walaqa alkalbu fina axadukum faqsiluuhu sabca lafdiga kalena wuxuu ahaa wacafiru thaaminata bituraab ulaahuna bituraab lafdigii saxiix muslim baa ahaa eyga waa la gartay oo nusuus sharci baa kusoo aroortay in nijaasadiisu ay tahay nijaasa adag oo culus laakiin doofaarkii maxaa kusoo arooray iyagu waxay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa fainahu rijz ayaddaasaa laga qaadanaya najaaso inuu yahay najaasadiisana waxaa la haleeshiinayaa najaasadii eyga yihaahdeen labadooda iyo waxay iska dhalaanba iyaga iyo xayawaan kaleba waa isku mid bay yihaahdeen fuqahadu aw laxma khinziirin ama hilibkii doofaarka ahaa fainahu hilibkii doofaarka ahaa ama fainahu saddexdaasiba rijzun qurun weeyaan wasak weeyaan najaaso weeyaan faman tacamada sheekhu wuxuu yihi qofka u qasda marka haddaba ula kac akla dalik arrinkaa cunitaankiisa doofaarkiibuu cunay baktigiibuu cunay hilibkii dhiiggii la fadhiisiyey ama isagoo sidiisii ahaa buu cabay ligayri daruuratin wax baahi iyo dan u geysa iyadoo ynan jirin fa huwa min almujrimiin kaasi wuxuu ka mid yahay mujrimiinta oo baahida keeni karaysa maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa qofkii inuu dhinto inuu dhinto oo naftuba ay ka baxdo gaajo oo dhinto iyo inuu neefkiisii lood ahaa ee dhintay ee gaajada abaarta u haray ee baktiye hortiisa ku baktiyey inuu cuno labadaasi ula gudboonta ama adaa dhimanaya ama baktiga neefkaagii xoolaha ahaa ee dhintay baad cunaysaa hadday labadaa isu kaa qabato neefka baktigaad cunaysaa daruurada la sheegaya taa weeyaan waxa isula kaa gudboonaaday inaad gaajo u dhimatid iyo adigoo socoto oo safar ahoo meel maraya bakti doofaar baad aragtay wax kalood quudatana waad weysay ama doofaar nool baad ugaaratayba wax kalo oo kugu soo dhacaba waad weysay dhulkaa jooga marka iyadaa waad cuni karaysaa wax dhibaato le maaha weliba fuqahadu waxay u shartiyaan oo yihaahdaan waa inaadan calooshaada ka buuxin wax unku baahi tira khalaas ka socona wax unku baahi tira haddaad wax ayib ah heshidna iska mataji waxa ayibka ah cun dayba kaa soo baxaysaba maxaa yeelay oonta aynu cunayno iyo quudka aynu cunayno waa wax qofka xayaatadiisa iyo noloshiisa tahiir ku samaynaya walidalika ibn اlqayim raxmat اllahi tacala caleyh midaarij saalikiinna waa kaga hadlaa meelo kale oo kala duduwanna waa kaga hadlaa marka uu ka hadlayo xikmada rabbi u xarimay subxaanahu watacaala iqaafatu lahfaankana waa ku tilmaamaa xikmada rabbi u xarimay subxaanahu watacaala waxyaabaha xayawaanka muftariska ah dugaagga wuxuu ilaahay u xarimay subxaanahu watacaala ama rasuulkiisa u xarimay salawaatu llahi wasalaamu caleyh wax kale ma aha ilaa maxaa yeelay qofka wuxuu quudanayo oo inta uu cunayo dabaaicdoodu yeelanaya dabiicaddeedii buu qaadanayaa sidaa darteedaa loo xarimay baktigan waxa loo xarimayo xayaatada bini aadamka uusan u wanaagsanayn cuduruu leeyahay caafimaad buusan u fiicnayn qofka shaksiyadiisuunan u fiicnayn iyo dabiicaddiisa doofaarkan waxaa loo xarimay mila dalika weeyaan caafimaadna uma wanaagsana shaksiyadda qofka iyo dabiicadiisana uma wanaagsana maxaa yeele qofka bidaa damiir buu kusoo baxaya sida la garanayo wahaakada marka qofkii waxaa ay noqonaysaa daruura inay u geyso oo keliya daruuradana ma aha sida aynu u malaynayno ee qofku inuu naf naftiisii waayo iyo waxaa isla la gudboonaaday inuu neefkan baktiga cuno ama inuu doofaarkii cuno iyo inuu naftiisa waayo taas wey daruurada la sheegayo sheekhu wuxuu yihi faman tacamada qofka cunaa ee u qasda akla dalika arrinkaa lasoo sheegay cunitaankiisa saddexdaa weeyaane ligayri daruuratin baahi u geysay la-aanteeda fahuwa kaasi min almujrimiin mujrimiintu ka mid yahay wamaa axsibu u malayn maayuu sheekhu yihi u malayn maayo ana musliman qof muslim a yatacamadu in ulakac u qasdayo akla laxm alkhinziir oo muslimiintii wanaagsaneed ee damiirkoodu fiicnaa wuxuu ka hadlaya kuwa maanta jooga maaha wamaa axsibu wamaa axsab u malayn maayo ana musliman qof muslim ah yatacamadu inuu ulakac u qasdayo akla laxmi alkhinziir cunitaankii hilibka doofaarka inuu u qasdayo u malayn maayo rubamaa yafcal waxaa dhici karta buu sheekhu yihi daduu diindarri ku dareemaya iyo xumaan inay iyagu sameeyaan wuxuu yihi rubamaa yafcalu dalik arrinkaa inuu sameeyabaa dhici karaysa zanaadiqat ljabaliyati watayaamina kuwa zanaadiqa la yidhaahdo oo iyagu deganaa laba meelood buu sheekhu ishaaraya zanaadiqadana zindiiq waxaa la yidhaahdaa waa kelima aslkeeda waxaa la yihahdaa waa farisi weeyaan mucarab laga dhigay oo la carabiyeeye zandiiqna waxaa la yidhaahdaa qofka uurka gaalka meeshaynu nidhaahno way uurka gaal afka wuxuu ka sheeganayo iyo waxa uurka iyo qalbiga kaga jira labay kala yihiin ismaba lahaba laba shay oo isle ma aha zindiiq baa la yidhahdaa luqada carabiga marka kutub alcaqiida inaad aad u aragtaan baa dhici karaysa marka laga waramayo waxaana la yidhaahdaa qofka islaamkana afka ka sheeganaya calooshiisii iyo uurkiisii iyo acmaashiisana marka la fiiriyo gaalnimo ay yihiin cad qofkaasaa la yidhaahdaa sheekhu wuxuu yihi u malayn maayo inay arrintan ka dhacayso ilaa dadka noocaas oo kale ee ku nool labadaa goobood mooyaane alkhaarijiina iyagu kaba baxayba min alislaam islaamkiina ka baxay wa fii nufuusi lmu'miniin laakiin dadka mu'miniinta naftooda an yani naf ahaantooda iyo ruuxdooda ana akla laxmi alkhinziir in la cunaa hilibka khinziirka ah acdamu waa kaga daran tahay min shurbi lkhamr khamri la cabo haddii qofka la yidhaahdo fidrada saliimka leh war khamri inaad cabtid iyo khanziir doofaar inaad cunto kee kuu sahlan war khamrigaa la qaataa budhi saasuu yihi sheekhu raxmat llahi tacala waana sida saxa ah waana sida saxa ah weeyaan wasaxaxa ana nabiya sala allahu alayh alih wasalama qaal waxaa ka sax noqday rasuulku inuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo laxmun hilib nabata isagu ka dhashay min min suxtin xaraam ka dhashay hilib isagu ka dhashay xaraam jannada ilaahay maba galaba bal annaaru wlaa bih xadiidkan isagana sax weeyaan bimajmuuci uruqihi waayo uruq aad iyo aad ukala aad iyo aad u tiro badan oo ukala duwan buu ku yimid saxaaba tiro badanna waa laga kala warinayaa sidaa darteed baa sheekh naasirna xasan tarkiib tarhiibka markuu ka hadlayey laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo laxmun hilib nabata min suxtin ka dhashay xaraam oo hilibku siduu ku dhashaa qofku inuu oon cuno soo maaha oo nafaqo cuno oo raashin cuno oo wax cuno soo maaha wuxuu cunayeybaa xaraam a marka wuxuu cunayeybaa xaraam hadday noqdeen shay xaraam uu cunay oo hilibkaasi iyo xayrtaasi iyo weynankaasi uu ka qaadayba shay xaraam ah jannada ilahay waa ka xaraam marka qofkaasi naar buu mudan yahayna waxaana kuugu daliila xadiidka fi saxiixi muslim rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay nin islaam ah musaafir ah madaxiisu basaas ah jirkiisu booroobay gacmaha kor u taaganaya ya rab ya rab ya rab waktigaas waa waktiga ilahay wax ajiibo saddexda wakti ee ilaahay waxay ka mid tahay xadiidka uu tilmaamay ducada ajiibe ilaahay qofka musaafirka baa ka mid ah ee weliba safarkiisii dhibkaa kala kulmaya ilahay ducadiisa waa ajiibaya subxaanahu wa tacaala ninkii sidaas ahaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maطcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam asalkiisii hore iyo faraciisa dambaba waxa la uu cunay oo dhan waa wada xaraam hadday habitaanka hore noqon lahayd iyo waxa lagu anqariyey iyo hadday noqon lahayd wuxuu hadda soo cunay iyo cabitaan iyo cunid iyo xerasho intuba waa xaraam buu yihi rasuulku markaasuu rasuulka wuxuu raaciyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh faanaa yustajaabu lah ka sidaasoo kale se ilahi u ajiibaya maba ajiibaya macnaheedu cibaado uu leeyahan ilahay ajiibaynin salaadiisaan la aqbalaynin soonkiisaan la aqbalaynin xajkiisaan la aqbalaynin wax laga aqbalayo qofka saasoo kalea ma jirto marka qofku wuxuu cunayo inuu iska dhowro inaynan xaraam u soo gelin taasaa wanaagsan laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo laxmun hilib nabata ka dhashay isagu min suxtin xaraam ka dhashay faannaaru naarba wlaa bihi mudan duruqda qaarkood in kaana fii isnaadihi dacf waxaa la yidhaahdaa sacad baa nebiga u tegey salawaatu llahi wasalaamu caleyh markaasuu wuxuu ku yihi rasuulka allow ilaahay ii bari inaan noqdo mustajaaba dacwa sacd bn abi waqaasna wuxuu ahaa qof ilahay ducadiisaba ajiibo sacd bn abi waqaasna wuxuu ahaa qof ilahay ducadiisaba ajiibaba qisadii dheereeda fi saxiixayn ku sugnayd macruuf weeyaan ilaahay buu baryey nin baa dhibay reer ciraaq ahaa isaga waagii cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa buu mas-uul ooga dhigay ciraaq way ka soo eed sheegteen mid ka mid ah baa weliba been ku daray oo wuxuu yidhi xitaa ninka aada mas-uulka nooga dhigtay cumarow nin salaada six yaqaanaba maha xitaa wa cashar mubashiriina biljanna min asaabiqiina alwaliin sacd bn abi waqaas khaalu rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga abtigii weeyaan ree abti buu ahaa nebiga markaasu wuxuu leeyahy xitaa salaada ma sixi yaqaan sacad ilaahay buu beriyey subxaanah wa tacaala ilaahu cumrigiisa dheere ninkan isaga ah cumri dheerarka khayr baan moodaynaa lakiin khayr maaha ilaahu cumrigiisa dheere oo faqrigiisana badi ilaahu cumrigiisana dheere faqrigiisana badi fidnana ku sallad waxaa la yihahdaa isagu waa yeelnimo wuxuu ka gaaray indhaha baalashooda iyo xirribihii kore inay kusoo dhacaan oo kor isaga qaado wax arki waayo gabow iyo waayelnimo darteeda faqrigiisa intuu tiro batay buu wuxuu aruursan jiray lafta timirta dadku ay daadiyaan heerkaasuu gaaray marka sacd bn abi waqaas baa nebiga weydiistay baa la yihahdaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala u baryo in ducadiisa ilaahay aqbalo nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam baa xadiidku tilmaamayay yaa sacad aib maطcamak takun mustajaaba dacwa ma doonaysaa in ilahay ducadaada aqbalo qof ducadiisaba ilahay aqbalo inaad noqotid ma doonaysaa nacam aib maطcamak waxaad cunaysid un wanaaji xalaal inuu yahay un hubso shakiina ma laha qofka sidaa yeela inuu ilahay ducadiisa aqbalayo bal adigu isku day oo waxaad cunaysid eed quudanaysid inay xalaal yihiin boqol kiiba boqol fiir dariiqa ay kugu soo gelayaan iyo dariiqaad u tasarufaysid fiiri hadday xalaal yihiin ilahay ducadaada waa ajiibaya shakina ma laha meelaha aada og tahay inay xaaraam yihiin gacantaada ha u taagin guryaha aad og tahay inay xaaraam yihiinna waxba ha ka cunno ha ka quudanin inan jasadkaagi wey waxa la ysku haysto hilib walba oo ka dhashay xaaraam naar baa mudan buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam marka ka fogo waxyaabahaas oo dhan waqad ajmaca almuslimuun muslimiintu waxay ku kulmeen calaa taxriimi lacibi nardi wayakfiika min xujajihim calaa taxriimih baab kaluu sheekha galay meeshan iyada ah ay habooneed inuu gooni ka dhigo culimmada kalena ay gooni ka dhigaan oo ah waxyaabaha lacibka lagu tilmaamo cayaarta lagu tilmaamo cayaarta maxaa ka bannaan maxaase ka bannaanayn qayb baa jirta nebigu uu ka hadlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bahashan la yihaahdo dubnadda dubnadda bahasha la yihaahdo iyo waxa la midkaa nebigu waa tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asalkeedu faris buu kasoo jeedaa bahasha laftan xunta ah ee lagu cayaarayo asalkeedu wuxuu kasoo jeedaa faris iyo halkaa iyaga cayaari jireen nebiguna waa ka hadlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cayaaristeedana wuxuu ku tilmaamay inay la mid tahay si qofka cayaaraya qof hilib doofaar googoynaya maanta o dhan waslad waslad iyo cadkiisii kala dhigdhigaya inuu la mid yahay buu nabigu ka dhigay salawaat llahi wasalaamu caleyh bal hadda dhowr hadda wa qowlu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam aladii habata canhu qowlkii nabiga waxaa ku soo arooray xadiidkii fi saxiixi muslim weeye burayda bn alxusayb ninkii la ohan jiray laga warinayay radi allahu tacala canhu ardaa inuu yihi rasuulku salawaatu llahi wasalaamu caleyh man laciba qofka cayaara binardishiir bahasha nardishiir la yidhaahdo fakaأnamaa sabaqa wuxuu la mid yahay qof ku dharoobay yadahu gacantiisa fii laxmi khanziirin hilib doofaar iyo wadamihi dhiigiisi qofka cayaaraya ama bahashan maxaa la yidhahdaa lixda nambar leh geesaha magaceed muxuu ahaa laadhuuda iyadana waa la mid weeyaan iyadana waa la mid qofka cayaaraha labadaasiba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asalkooduna faris bay ka soo jeedaan fakaanamaa wuxuu la mid yahay sabaqa qof ku dharoobay sibqigu waxa weeyaan dharoobitaanka sibqat allahi man axsanu min allahi sibqa wanaxnu lahu caabiduun sawa nuzuulkeeda waa la garanaya sibqigu waa dharoobitaankii marka fakaanamaa sabaqa wuxuu la mid yahay mid ku dharoobay yadahu gacantiisa fii laxmi alkhinziir hilib doofaar wa damihi iyo dhiigiisa iyo dhiiggiisaba qof ku dharoobay marka hadday bahashu tahay cayaartu sideedaba wax qofka ka mashquulinaya ilahay dikrigiisa caamatan hadday tahay wax ka mashquulinaya qof ilahay dikrigiisa subxaana wa tacaala oo ay tahay salaaddii miduu ku seegayo oo ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku waajib yeelay mid ku seegaya xaaraan bay noqonaysaa abadan xaraam weeyaan haddayse tahay wax waktigiisa uun ka dayacaya laakiin hawl aakhira iyo hawl adduun wax kaga fakanaya oo kale oo markaa waajiba aysan jirin culimadu maxalulkhilaaf weeyaan agtooda hadduu turub noqon lahaa iyo hadduu shax noqon lahaa iyo hadduu shay kaleba noqon lahaa waxyaabahan gameka maanta tirada badan ee anwaacda badan ee lagu cayaaro wuxuu noqon lahaaba maxalulkhilaaf weeyaan qofkan inuu iska ilaaliyaa wanaagsan ka waran marka haddii qeyb ka mid a ay manaafacaad leedahay maalan waaba wax ku dhisan xisaab oo qofku wuxuu ku baranayaa xisaabtii ilmihi yaraa xisaabtaa lagu baraya arrinta iyadaa fuqahadu waa ka hadlaan imaamu shaafici waa soo dhaweynaya raxmat ullahi tacaala caleyh imaamu shaafici waa soo dhaweynaya hadday tahay wuxuu wax xisaab ilmihii yaraa lagu baraya ama qofkii weynaa uu ku baranaya wixii la mid oo wax intifaac ku jira ay tahay wax wax lagu baranaya ay tahay dhibaato ma leh waa soo dhaweynaya imaamu shaafici wain kaana qeyb aada u tiro badan oo culimada ka mid ay leeyihiin may weli asalkeeda waa xaaraam weeyaan leanna dayaaca looma ogolo dadka muslimiinta marnaba wa bilaa raybin sheekhu wuxuu yihi waxaa shaki la-aan ah ana kamsa lmuslimi qof muslima inuu mukhuuriyo oo dhex geliyo yadahu gacantiisa fii laxmi lkhinziir hilib doofaar inaad gacmahaaga gelisid wadamihi iyo dhiiggiisi adoo kala guraya acdamu inay ka weynan badan tahay min man lacib nard min lacib annard nardigii oo la cayaaro laadhugii iyo bahashii dubnadii iyo wixii lamid oo la cayaaro hilibka doofaarka ka weyn oo la googooyo oo gacmaha aad la geshid oo maxaa yeelay bahashani waa wax jaamid ah taahiir ay leedahay ma laha laakiin hilibkii doofaarka ahaa wasak weeyaan najaasana ah sida culimada ay qabaan qaybo ka mid ah fama dannu maxaad u malaynaysaa haddaba biakli in la cunaa laxmihi hilibkiisa hilibkiisii oo la cuno ka waran marka wa shurbi damihi dhiiggiisii oo la cabaana ka waran sharbi damihi ajaarana allahu sheekhu wuxuu yihi ilaahay ha naga badbaadiyo min dalika arinkaa bimanihi wa karamih waa islaamku uu fiicnaawe waagu ka hadlayo bimanihi iyo wa karamihi ilaahay galladiisa iyo karamkiisaba allah ha nooga badbaadiyo buu yihi inay intaasi noo soo hoosgalaan alkabiiratu alxaadiyati wthalaathun kabiirada kow iyo sodonaad kabiirada kow iyo sodonaad cadamu tanazuhi min albowl waxa weeyaan cadamu tanazuhi inuusan qofkii iska dhowrin oo iska ilaalin min albowli kaadidi kaadida inuusan iska dhowrin wa huwa kaadida oon la iska ilaalinna shicaaru nasaara waa calaamadda lagu yaqaano qolooyinka masiixiyada ah gaaloo dhan ba waa lagu yaqaanaa inay kaleetiyaan oo markay kaleetiyaanna faniinkeeda inaan iska ilaalinin hadhowna aysan waxba iska dhaqin oo sidaa isaga dhaqaaqaan gaaladaaba lagu yaqaanaa waxaanan islaam ahayn ayaa lagu ogsoon yahay amaa qofka muslimka maya inuu iska ilaaliyo weeyaan ilaa shayga ugu dambeeya uu hubsaday inay jirkiisii kasoo baxday ta kalena inuu iska ilaaliyo weeyaan in uu ogsoon yahayna dharkiisa inaynan taabanin laakiin finiinka dharkiisa gaaraya ama gadaal dambe ka imanaya ee dharkiisii hadhow halaynaya arrintaasi waa arrin lagu naar mudanaya wax yar maaha waa arrin lagu naar mudanayo naar lagu gelayo ciyaadan billah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi isagoo nabigiisa la hadlaya awal maa nazla min alqur'aan suuradihii ugu horreeyey aayadihii ugu horreeye qur-aanka soo degay waa suuraddii labaad baa la yidhaahdaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha lmudathir weeyaane wa hiyaabaka fatahhir waxaa ka mid ahaa aayadaha ugu horreeye soo degay wa hiyaabaka dharkaaga nebi muxamedo fatahhir daahiryeed maxaa laga daahir yeelaya wax allaale wixii najaaso dhan ka ilaali najaasadii maxaa ka mid a kaadidii wa hiyaabaka dharkaaga faahir weeyaan aahir yeel qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam nabiga alla wuxuu yidhi xadiidka cabdullahi bni cabaas weeyaan abu hurayra wariya eyrkiisa eyrkoodana waa wariya xadiidkan duruqaad u tiro badanna waa ku yimaada fi saxiixayn weeyaan lafdigan hadda ah cabdullahi bni cabaas marka wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh man raaca biqabrayni laba qabri buu nebigu soo maray lafdigii ibn abi dunya wuxuu tilmaamayey baqiic algarqad inay ahayd qisaduba baqiic algarqadna waa xaggee waa qubuurihii muslimiinta waa bidixda masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa meesha ay ku dugan yihiin saxaabadii oo dhan uu ugu weyn yahay ragga odayaasha ku dugan cuhmaan ibni cafaan waa ugu weyn ragga odayaasha ee ku dugan haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam badankoodu halkaasay ku dugan yihiin khadiijo iyadu maka ku dhimatay iyo sawda binti zamca oo iyaduna sarif ku dhimatay maka duleedkeeda mooyaane intooda badan waxay ku dugan yihiin baqiic algarqad waxaa ka mid a fatima bintu rasuuli lahi sala allahu alay wasalam cabaas bin cabdilmualib baa ka mid oo nabiga adeerkii ah wahaakada kibaar asaxaaba rag odayaal oo aada u tiro badan baa ka mid ah abu hurayra ka mid ah oo aad bay u tiro badan yihiin saxaabada ku dugan ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin waxaa la yidhaahdaa in ka badan ilaa toban kun oo saxaaba ayaa ku dugan in ka badan ilaa toban kun oo saxaabo ah ayaa ku dugan baqiic algarqad marka nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeyey meeshaa lagu dugay lagu aasay saxaabada ridwan allahi tacala calayhim wuxuu ahaa ninka la yihahdo cuhmaan ibni matcuun saxaabigii muhaajirka ahaa ninkaasaa ugu horeeyey oo lagu aasay baqiic algarqad nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo maray maalin maalmaha ka mid ah markaasuu wuxuu yidhi adafantum fulanan wa fulanan lafdiga kale bn abidunya wuxuu ahaa adafantum fulana wa fulana hebel iyo hebel ama hebel iyo heblaayo laba rag ama nin iyo qof dumar ah buu nabigu ishaaray calayhi salaatu wasalaam miyaad aasteen maanta adafantum fulana wa fulana ama fulana wa fulanan nacam bay yihaahdeen lafdiga kale isaguna saxiixa wuxuu ahaa nabigu wuxuu soo maray salawaatu llahi wasalaamu caleyh baqiic algarqad calaa qabrayni fariyayni laba qabri oo cusub oo hadda in la aasay ay muuqato qoyan macnihii buu nabiga soo maray salawaatu llahi wasalaamu caleyh markaasuu su-aashaa weydiiyo hebel iyo hebel ama hebel iyo heblaayo dad uu nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa ogaabuu weydiiyo o yihi masa masaasa hebel iyo labadaa qof miyaad aasteen haa weeyaan waanu aasnay rasuulka allow nabigu wuxuu yihi inahumaa labadoodan ma aragtaan la yucadabaani waa la cadaabaya inahumaa yucadabaan labadoodu waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani loo cadaabina maayo fii kabiirin wax weyn oo islahaayeen waa laydin cadaabi doonaa wax weyn oo islahaayeen maanta ilahay waa idin cadaabi doonaa loo cadaabi maayo ogaada labadani waa la cadaabayaa loomana cadaabayo looma haysto wax weyn oo islahaayeen waad ka tagteen ee waxa loo cadaabayo waa wax naftoodu ay la yarayd markay samaynayeen naftoodu ay la yarayd markay ku dhaqaaqayeen naftooda ay la yarayd oo yaraysanaysay ficilkaa markay ku dhacayeen nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa lafdiga qaarkood wuxuu ohanaya ama hada kan soo ma aragtaan qabrigan nabigu wuxuu yihi fakaana wuxuu ahaa laa yastatir laa yastanzih laa yastanqi alfaad kala duduwan buu kusoo aroora kullina saxiix weeyaan laa yastatir waan isku macno laa yastatir laa yastanzih laa yastanqi midaan iska dhowrin oo iska hagaajin oo iska nadiifin ayuu ahaa min bawlihi kaadidiisa iskama dhowraynin oo iskama ilaalinaynin iskama nadiifinaynin oo ma sugaynin intay ka go-do iskama intaba midna ma samaynaynin marka laa yastanzihu iskama dhowraynin iskama ilaalinaynin min bawlih waama alaakharu ka kale sow ma aha kan fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda dadka dhexdiisa binamiima namiimadu way noo iman doontaa qeybtan hore weeye maxalu shaahidka xadiidka qofku inuusan iska dhowrin kaadidii min asbaabi cadaabi alqabri weeyaan min asbaabi cadaabi alqabr ama ha noqoto dharkaaga inaadan ka dhowrin ama ha noqoto jirkaaga inaadan ka dhowrin asbaabu cadaabi alqabri weeyaan walidalika ilaahay nooba naxariistayba subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ummadihii hore waxaa amar lagu siin jiray qofka haddayba najaaso gaarto makaadi baa ku gaartay ha meeshay kaa gaartay maqas qaadoo goobaa la dhihi jiray ama jirkaaga ha noqdo ama dharkaaga ha noqdo meeshay gaartayba maqas kula go faniinkeedaba hadduu ku gaaraba sidaasay ahayd ilaahay naxariistiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga dhigay in biyo lagu istijoodo haddaadan heli karayninna xaashidii iyo qorigii iyo dhagixi wixii aanan ahayn saaladii xoolaha iyo lafihii labadaa laguma istinjoon karo labadaa qofka inuu yihahdo waa ku istinjoonayaa saxiix maaha wixii intaa ka soo haray waa banaanta wax isku qallajisid iyadiioo shareecadii islaamka ay sidaa inoogu fududaysay ka waran qofka marka kaadadiisii intuu kaadiyo markaa kadibna iska dhaqaaqaya intuu kaadiyo qofka iska sii dhaqaaqaya markaa bal ka war xaaladiisu say noqonaysaa wax la cadaabo miyuunan ahayn qabriga lagu cadaabo inahumaa labadoodani la yucadabaani wamaa yucadabaani loo cadaabi maayo fi kabiirin ama axaduhumaa midkood buu yihi nabigu alayh salaatu wasalaam fakana laa yastanzi midaan iska dhowrin buu ahaa min bawlih qofka hadday cudur u geeyo markaa ka waran qofka haddii cudur u geeyo waxaa lagu magacaabaa salas albowl qofkaa isaga cudurdaar sharci uu leeyahay dhibaatana ma leh laakiin xugun baa ka meesha ka ratibmayo waxa weeyaan salaad walba u weysaysa adiguna kaadida ma ceshan karaysa soo maha waa iska socotaa un soo maha haa markaa haddaba salaad walba waa inaad u weysaysataa dhibaatana male markaa istijoo salaad walba u weysayso tuko waad weysaysanaysaa waad tukanaysaa duhr iyo casr israacsii maqrib iyo cishana israacsii haddii ay markaa kugu cuslaato waa banaanta iyaduna oo nabiga alayh isalaatu wasalaam axkaamtii waxaa la siinaya uu kasoo kaga hadlay axkaam alistixaada taasoo kaleu noqonaya maxaa yeele wuxuu qofka awooddiisii ka baxsan weeyaan awooddiisii bay ka baxsantay gabow dartiisa ayuu la ceshan waaye waayeelnimo darteeduu la ceshan waaye ama waxaaba dhici karaysaba inuu la ceshan waaye xanuun iyo jiro darteeda way dhacdaa intuba waa lamid weeyaan ama aakharu ka kale fakana ymshi wuxuu ahaa mid la dhex socdo dadkii binamiimati mutafaqu calayh walakin akaru uruqi hiya fi صaxiixayni sheekhu wuxuu yihi se inta badan ee uruqda xadiidka uu ku yimid ee صaxiixeynka kusoo arooray lihada xadiid fakana wuxuu oranaya laa yastatir midaan iska asturin buu ahaa min bowlihi kaadidiisa asturkana waxaa loola jeedaa inuu wiqaaya iska ilaaliyo haddayba tahay banaan inaad ku kaadinayso meel dhagax ah oo sibsib ah oo ha ku kaadinin maxaa yeele finiinkeeda aaminka ma tihid laakiin la raadso meel bacaad ah iyo meel jilicsan iyo meelaan kugu soo celinaynin meelaan geeda lahayn oo finiinkeedii dib kugu soo laabanaynin xadiid sanadkiisu daciif yahay fii sunani abi daawuud watirmidi ku sugan iyo keyrkoodaba ayaa wuxuu odhanayay rasuulka calayh isalaatu salaam wuxuu ahaa mid u raadsada kaadidiisa dhul jilicsan siduu ugu raadsado yani ayuu la raadsan jiray dhul jilicsan ayuu la raadsan jiray lakin xadiidka sanadkiisu dacfi baa ku jira kila kitaabeynba sanadku dacfi weeyaan way wadaagaan dacfiga isaga ah wacala yati xaal qofka inuu la raadsado dariiq meel wanaagsan oo aanan dariiqa muslimiintana ahayn wax lagu lacnaday way inoo iman doontaa meelaan ahayn ceelalka dadka muslimiinta isugu imanayaan geedka ay hoos harsanayaan waxaasoo dhan in qofka wixii isaga fudulaadka ahaa ee ka imanaya dheeraadka ahaa kaadida iyo saxarada inuu la raadsado waa laga haboon yahay asbaab lacna weeyaan ma banaano xaaraam weeyaan sidoo kale inuu la raadsado meel wanaagsan oo aan finiinkeedii iyo waxa oo dhan sabab u ahayn muttafaqun calayh wa can anas bnu malikin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala can can nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala inuu yihi nabigu tanazahuu war iska nadiifiya min albowl faina caamata cadaabi alqabri cadaabka qabrigiisa badankiisu waxa weeyaan minhu xaggiisa dadka qabriga gala waxa lagu cadaabe ugu badan waa kaadidii weeyaan ummaddan iyada ah dadkeeda qabriga lagu cadaabayo waxa ugu badan ee lagu cadaabayo waa kaadidii buu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam waa kaadidii ubay ibna kacabna waa laga wariyaa oo waxaa warinaya ibn abi dunya tanazahu min albowl faina caamata cadaabi alqabri minhu duruq aad u tiro badan buu ku yimaadaa xadiidku marka sidaa darteeda saxiix weeyaan shawaahidiisa tirada badan marka la isu geeyo abu hurayra cabdullahi bni cabaas ubay bna kacab iyo keyrkoodaba waa warinayaan tanazahu war iska nadiifiyo iska ilaaliyo iska dhowra min albowli kaadidii faina caamata cadaabi alqabri qabriga dadka gelaya badankiiba minhu xaggiisa weeyaan xaggiisaa laga cadaabaa uma ina man lam yataxaraz min albowl qofkaanaan iska ilaalinin kaadidii haddaba fii badanihi jirkiisa aanan ka ilaalin wa iyaabihi dharkiisa aanan ka ilaalin fasalaatuhu salaadiisu ayru maqbulatin mid la aqbalaya eyrkeed weyaan ilahay maba aqbalaya salaadiisa maxaa yeelay xadiidkii saxiixa ahaabaa wuxuu ahaa ilaahay ma aqbalo subxaanahu watacaala salaad ma aqbalo biayri ahaar ahaara la-aan biayri uhuur ilahay ma aqbalayo subxaana watacaala qofkan kaadadii ay gaartayna aahir maba ahaba salaadiisii marka ilahay aqbali maayo subxana watacala waa lagu soo radinaya wejigiisa lagu soo tuuraya ciyaada billah marka kaadidin la yska dhowraa waa shay waajib ah weeyaan alkabiiratu ahaniyau halaaثuun kabiirada labiyo soddonaad almakaasu canshuurqaadihii weeyaan canshuurqaadihii weeyaan qofkii taxiga ka shaqaynaya taxi qaadaha ahaa nin canshuurtii taxi baa la yihahdaa canshuurtii weeyaan canshuurtu wax bannaan ma aha asalkeedu waa xaaraan weeyaan daruuro ma keeni karaysaa nacam daruura waa keeni karaysaa laakiin adigu inaad ka shaqaysid iska ilaali maxaa yeele wax wanaagsan maaha wax wanaagsan sideedaba ma ahaba qofka muslimkana canshuur lagama qaadi karo qofka muslimkana canshuur lagama qaadi karo laakiin fuqahada dambe maadaama beyt ilmaal muslimiin uusan jirin maadaama beyt ilmaal muslimiin uusan jirin canshuur ma la qaadi karayaa waa ka hadlaan imaamu shaatibi iyo keyrkooda iyo qolooyinka dambe mutaakhiriinta way tilmaamaan in la qaadi karayo haddii amiirka muslimiinta uu arko meel kale oo dadka muslimiinta ay wax ka soo galaan inaysan jirin canshuurta mooyaane waa la qaadi karaya laakiin adiga muslimkaa maxaa kula gudboon nusuustan haddaad aragto iska ilaali inaad ka shaqaysid inaad ka shaqaysid iska ilaali sheekhu wuxuu yihi wa huwa daakhil waxay soo hoosgelaysaa canshuurtii oo la qaado waxay soo hoosgelaysaa fii qowlihi tacaala meeshuu hoosgeliya fiir hadda sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh waxay soo hoosgelaysaa ilaahay qowlkiisa uu yihi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas wayabquuna fi lardi bigayri lxaq ulaaika lahum cadaabu aliim inama sabiil wadda lagu cadaabo waxaa qaaday wadda lagu cadaabo waxaa qaaday cala aladiina kuwii dushooda ayuu ahaaday kuwee weeyaan waddada ilaahay cadaabaya subxaana wa tacaala kuwa qaaday waa kuwa yadlimuuna annaasa kow dadkay dulminayaan qofkan xoolihiisii ayuu iibinayaa beec weeyaan oo halkan uu keensaday inaad u timaado tirahda intaa bix canshuurta aad ka qaado waa dulmi weeyaan war xoolihiisu iibsanaya maxay tahay lacagtan aad ka qaadayso adigu wax daruuro ahoo keenayna aysan jirin wax baahi ahoo keentayna aysan jirin dulmi miyaynan ahayn waxaa aladiina yadlimuuna annaas dulmigu ha yaraada ama ha weynaado waa soo hoosgelaya aayadda qofka inuu iska ilaaliyo wey marka dulmigii yadlimuuna annaasa dadkay dulminayaan wayabquuna waxayna raadinayaan fi lardi dhulki bigayri lxaq xaq la-aan bay ku soconayaan ay ku qooqayaan yabquuna waa dulminayaanoo waa ku qooqayaan fi lardi dhulki bigayri lxaq ulaaika kuwa sidaa ah lahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin aliimun aada u xanuun badan wa fi lxadiidina waxaa ku soo arooray fi zaniyati alatii طaharat nafsaha birajmi nebigu markuu ka hadlayay salawaatu اllah wasalaamu calayh haweenaydii reer madiine ahayd ee iyadu ka toobad keentay zinadii nebigay u timid calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay tiri rasuulka allow uurkan aan leeyahay zina weeyaan muxsinad bayna ahayd oo qof horay u guursaday bay ama markaaba guur leh nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ehelkeedii intuu u yeeray iyo dadkii xigto ugu xigay markay gabadhani dhasho oy naaska nuujiso ii keena buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo keenay nebiga alayhi salatu slam dharkeedii ha lagu xirxiru yiri waa lagu adkeeye waa la rajmiyo sidii baa lagu dilay nebiga alayhi salatu wasalaam salaadeedii janaazada ahayd buu u kacay cumar bna khataab nin aada u qiiro badan ahaa u hinaaso badan ahaa baa nebiga gadaal kaga dhegay wuxuu rasuulka allo waa zaaniyad waa og tahay inay kuu timid adaaba rajmiye see ugu tukanaysaa haddana nebiga alayhi salatu salaam waa iska sii cumar waa wuxuu yihi faraha iga qaado sii daa markaasuu u sheego wuxuu yihi laqad taabat tawbatan low qusimat bayna sabciina min ahli lmadiinati lawasicathu waxay towbad keentay towba haddii loo qeybin lahaa toddobaatan qof oo ree madiine ah waayo waa la sheegi doonaa toddobaatan qof haddii loo qeybin lahaa waasicu noqon lahayd oo sababteed ay janno ku geli lahaayeen ma helaysaa buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ka wanaag badan min an jaadat nafsaha lilahi caza wajal inay nafteedii ilaahay u bixisay dartii subxaana wa tacaala dulmigeedii ay qiratay ilaahayna subxaana wa tacaala ay dembi dhaaf weydiisatay marka idhaaf cumaro waa ku tukanayaa weeyaan cumar marka wuxuusan aqoonin baa nebiga u faa'iideeyey salawaatu llah wasalaamu caleyh laqad taabat nebigu wuxuu yihi way toobad keentay towbatan bay toobad keentay low taabahaa hadduu toobad keeni lahaa saaxibu lmaksi riwaayad kale weeyaano sax iyaduna fii saxiixi muslimin cimraan bn xusein laga warinayo low taabaha hadduu toobo keeni lahaa low taabaha hadduu toobo keeni lahaa saaxibu maksin qofka canshuur qaadaha hadduu toobad keeni lahaa lagufira lahu waaba loo dembi dhaafi lahaa aw laqullibat minhu waaba ka qaalib noqon lahayd waaba ka xoog badnaan lahayd marka canshuur qaadihiiba toobad uu janno ku geli lahaa weeyaan gabadhan toobada ay toobad keentay meeshaa marka maxaa laga qaadanaya saaxibu maksi inuusan dembigiisu dhoweyn gabadhaas ee sidaas ahayd hadday sidaa ku dhiman lahayd sow zaaniyad naar gasha mayna noqoteen nacam qofkanna waa sidii oo kale weyan markaa qofka canshuur qaadahana waa la mid weeyaan markaa sheekhu wuxuu yihi wlmakaasu qofka canshuur qaadaha ah fiihi shibhun ta kale wuxuu xagga shibaha iyo ekaanshaha la wadaagaa xagga dembiga iyo ekaanshihii wuxuu kala wadaagayaa qolooyinka la yidhaahdo qaaطic ariiq qaaic ariiqa waynu soo aragnay qaaic ariiqi iyo qofkii canshuurta qaadayay isku mid weeyaan qolooyinkii suuqa wax ku iibin jiraa yaqaana kan canshuurta qaadaya munishi biyaha marka la arko qofkaana saaka canshuurta bixin waa ka cararayaa meesha kii xumaa baa soo socday inkaari kugu dhacday suuqa waa ka wareeganaya alaabtiisii buu la cararaya dhinaca kalu aadaya qaaicu ariiq weeyaan muxuu dulmi galay ninkaa cararaya qofkaa cararaya dadka qaarkii waxaad arkaysaa markay wax iibsanayaan oo alaabtooda ay iibinayaan dhinacyadii haddana fiirfiirinayaan ama laba iyo saddex bay ku wada socdaano qaar baa geesaha fiirfiirinaya wax kalena mehe waxay dhowrayaan dadka iyaga ah weeyaan dadkaasaa la dhowraya marka sheekhu wuxuu yihi walmakaasu cashuur qaaduhu fiihi shibhun waxay aada iyo aad kaansho ka dhaxaysaa isaga iyo min qaaic ariiq kii qaaicu ariiqa ahaa wadada goynaya kii qaaicu ariiqa ahaa iyo isagii ekaansho aada iyo aad u weynan badan baa ka dhexaysa wa huwa sharun qofka canshuur qaadaha waa ka shar badan yahay min allasi tuugi tuugi intuu reerka usoo dhaco unbuu wax dayacan dhacaa wax iska baylaha oho bannaan yaalla unbuu dhacaa tuuga ama jeebkaaga ha ka siibto ama gurigaaga ha ka xado ama wixii la mid ah kan laakiin canshuur qaadaha maahe indhahaagoo soo jeedo shan ah buu xoog ku qaadanaya wix haddaad yaro diidiididooda aad yaro adkaysid oo isgiijisidna bahal shabaqlaa meesha u yaallo waaba lagugu ridayaaba adiga alaabtaadiiba adna waa lagu xiraya alaabtaadiina isagaaba qaatayba ma rabtaa inaad nabad gasho alaabtaadan aad iska iibsatid maalinta xoogaa laalowshi u qor maalin walbaba si kale oo aad wax ku iibsan kartaa ma laha qaaicu ariiq waa yahay waana ka shar badan yahay tuugii marka wa huwa sharun min allas alaykum salaam wa huwa sharun waa ka shar badan yahay min allasi tuugii waa ka shar badan yahay faina man casafa annaasa marka sheekhu wuxuu yihi qofka dadka dulmiya casiifku waxa weeyaan dhaalimki faina man casafa annaas qofka dadka dulmiya oo wajadada calayhim isla markaana ku cusboonaysiiyo oo mar walba la yimaada dushooda ku cusboonaysiiya adaraaib daraaibtii iyo canshuurtii mar walba ku waxaad arkaysaa intaa bixi waa isyaro adkaynaya waa ugu daraya waa ugu daraya ilaa alaabtii uu iibinayay iyo wax laga qaadayaba ay badan yihiinba wax laga qaadayaba dulmi weeyaan fa huwa adlamu sheekhu wuxuu yihi ka sidaas yeelaya waa ka dulmi badan yahay wa akshamu waa ka kish badan yahay weeyaan miman ansafa fii maksihi qofka ku cadaalad fala canshuurqaadkiisa intaasaa lagaa rabaa dowladdu ay go-aan ku gaartay intaa iska bixi waa bixiyey qofkaa qaadaya waxna canshuur qaadaha ah wax ka badanna ma weydiisanin intaa wax ka yarna kama qaadin insaaf iyo cadaalad buu ku sameeyey qofkaasaaba room buu sheekhu leeyahay wa rafaqa biraciyatihi isla markaana u rifqiya raciyadii racyadiisiina dhimrin iyo garbaraaricin oo la yimaada wajaabi lmaksi wa katibi sheekhu wuxuu yihi qofka canshuur qaadaha ah iyo kan qora ee isna meesha u fadhiya xafiiska u fadhiya wa akhidihi min jundiyin kan ciidanka ahe loo xil saaray wa shaykhin kan odayga ahe kaabaqabiilka ka ah meesha isagu odayga iyo maamulka ka ah inan iyagu waa kala sarsareeyaane sheekha u ahe odayga u ah wa saaxibu zaawiyatin kan xafiiska u fadhiya weeyaan shurakaun fi lwisr kulligood waa wadaagaan anigu canshuur ma qaada lakin xafiiskaan fadhiya maya la mid baat xafiiskoodi miyaad fadhisaa ha la mid baat waxay la mid tahay kan bankiga fadhiya iyo kan odaygu ahe meesha u sarreysa fadhiya iyo kan dhahaya maya intaas haddaa qaadata intaasaa ku dul saaran kulli waa isku mid weeyaan ee isagu meesha hore xaro fadhiya waa isku mid weeyaan akaaluuna sheekhu wuxuu yihi kulligood way cunayaan lisuxti xaraam waxay cunayaanna xaraam weeyaan ta kalena weligaa ogow kan odayga ahe u sarreeya iyo kan u hooseeya xiriir baa ka dhexeeya weligeedba kan ugu hooseeya lacagtan dulmiga uu ku keenayo dadku uu ka soo dhacayo kaa kore waa ku ogya kaa kore waa ku ogya haddaba arrintaa iyadaa dulmi weeyaan waxay cunayaanna waa xaraam xaaraamtana waa lagu naarmutaa hilibkoodiibaa xaaraamka ah jirkoodii macnihii baan ula jeedaa quudkii oontii ay cunayeen nafaqadii ay cunayeen baa xaraam ah risqigoodii baa xaraam ah naar inay gelayaan marka shaki ma laha ciyaada biاllah qofkuna wuxuu ka meherad dhigto oo ka dan dhigto oo ka hawl dhigto ma aha wax laga hawl dhigto ma aha alkabiiraة الثaلiثaة والثaلaaثuun الriya wa huwa النifaaq waxay kabiirada saddex iyo soddonaad riyihii weeyaan waa istuski wa huwa min النifaaq isaguna asalkiisuba nifaaqu ka mid yahay riyaha istusku sidiisuba nifaaqu ka mid yahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yuraa'uuna الnaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila munaafiqiintii baa laga soo hadlayay ida qaamuu ila الsalaati qaamuu kusaala hadday salaad u kacaan way u kacayaan buu rabbi yihi subxaana wa tacaala iyagoo caajisiin ah qalbiga caajis kaga jiro salaad kolkuu kaco unbuu hamaansi bilah baaba salaad markuu u kaco un baaba cajis iyo balaayo dhan kusoo degtaa waqtigeedii marka la gaaro ah talow salaadiina ma ii dhimanta yuraa-uuna annaas dadkay bay istusinayaan khushuuc iyo tadallul iyo waxa dusha uu ka muujinayo qalbigiisana allaaba ogba subxaanah wa tacaala isagaiyo wuxuu akrinaya ismaba lahaba laba meel laba waadi bay ku kala sugan yihiin yuraa-uuna annaasa dadkay istusinayaan walaa yadkuruuna allah ilaahayna xusi maayaan salaadooda gudaheedii weeyaan ilaa qaliilan wax yar mooye salaada gudaheeda inuu ilaahay xusuusto oo qalbigiisu kusoo dhaco lagama yaabo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isaguna waadi kalu ka daadagayaaba ilahayna wuxuu leeyahy iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin wa qaala tacaala alla wuxuu yihi kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaas markii laga hadlayay xagga sadaqada iyo xoolihiina kaladii wuxuu la mid yahay kii oo kale weeyaan yunfiqu bixinayey maalahu xoolihiisii bixinayay ri'aa annaas dadka istuskooda u bixinayay qofkaana ilahay xoolihiisa aqbali maayo maxaa yeele allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani walada marka xoolahaaga ilahay waxba ka aqbali maayo ilahay maba rabo weeyaan وqال النبiي slى الlه عليه وaلiه وsلم xadiثkii fi صحيiحi msلم kusoo aroori way abu hurayra radي الlه taعalى canه وأrضاه nebigu inuu yihi salawat الlah وسلام عalيه أول الناasi yuqضى عalayhi yومa القiyamaةi rajul qofka ugu horeeye ee ilaahay subxaanaه وataعaalى xugminaya maalinta qiyaamaha ah waa rajul weeyaan اstushhida shahiidnimo ku dhintay wadada alluu ku dhintay fautiya bihi waa la keenaya facarafahu اllah ilaahay baa aqoonsiinaya oo u xusuusinaya ilaahay nicama nicmatahu ilahay nicmadiisii buu xusuusinaya war nicmada ma xusuusataa inaan kuu yasiron kuu sakhiray inaad shahiidnimo ku dhimatid wadadaydii waddadii alle aad ku dagaalantid sidaa iyo sidaa ma xusuusataa facarafaha isna waa xusuusanaya faqaala markaasu wuxuu leeyahay rabbi maa camilta fiiha oo maxaad samaysay marka haddaba qaala wuxuu leeyahay rabbio qaataltu xujadii waa loo sheegay soo maa xujadii buu doonaya hadda marka inuu oogo isagi qaataltu waan diriray fiika adigo rabbio dartaadaan u diriray xata istushidtu ilaaba naftaydiiba ay meeshaa ku qurbaxdayba qaala rabbi wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay addoonkaygi beenlow baata walaakinak malaaigtuna waxay leedahay beenlow baata riwaayadda kale walaakinaka se rabbi wuxuu yihi subxaanah wa tacaala qaatalta waa dirirtay addoonkaygiyo liyuqaala in lagu yiraahdo jari hebel waa nin geesi wallaahi ma arkaysa siduu u hadlay siduu u dagaalamay wuxuu dhigay goobta ka dhigay faqad qiila iyana waa lagu yiri iyadana waa lagu yiri magac iyo m waxaa la yihi maxay ahayd walba waxaas maalin bay baxaan marka waa lagu yiri iyadana goobtii bilo dahabaa lagugu siiyey hebel nin rag ah waa weeyaan cadkiisuu goostaa sidaa weeyaan xaggaas weeyaan waa lagu yiri iyadiina bilo dahabaa inin la siiye taalana waa loo dhisi uma umira bihi isagii baa la faraya fasuxiba bi waa loo kaxeeya waa lagu jiidaa saxbigu waa jiiditaanki malaaigtaa jiidaysa calaa wajhihi wejigiisaa loo jiidaya lugihii baa la qabanaya wejigii baa dhulka loogu jiidaya xataa ulqiya ilaa looga rido fi naar naarta ilaa lagu rido wa rajulu ka labaadna waa qof tacalama alcilm bilkitaabi wasuna weeyaan cilmiga adduun maaha haddii la yihahdo dhinaca niyadda waa soo hosgelaya isaguna laakiin cilmiga halkan lagu sheegayo waa cilmiga aakhiro weeyaan ee ilaahay lagu raadsan jiray raalli ahaanshihiisa subxaana wa tacaala wa rajulun waa nin weeyaan tacallama bartay alcilma cilmigii buu bartay wa callamahu dadkiina waa baraya dadkiibuu baraya markaasaa wa qara'a alqur'aan qur'aankiina waa akhriyey oo qur'aankiina waa yaqaana fautiya bihi isna waa la keenayaa amaama allah subxaana wa tacaala facarafahu llahu ilaahay baa xusuusinaya nicmadiisa nicamahu nicmatahu ama nicamahu facarafaha isna waa aqoonsanaya faqaala markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay famaa camilta fiiha oo nicmada aan ku siiyey cilmiga ahayd iyadiina maxaad ku samaysay qaala wuxuu leeyahy tacalamtu اlcilma wacallamtu rabbi ou cilmigii waan bartay dadkana waan baray wa qara'tu fiika اlqur'aan qur'aankan adiga dartaadaan u akhriyon dadka u barayey qaala rabbi wuxuu yidhahdaa kadabta beenlow baate addoonkaygiio malaa'igtuna sidaasay u yidhaahdaan walakinaka tacalamta se waad baratay adigu cilmigan liyuqaala in la yiraahdo fulanu caalim hebel wallahi waa nin cilmi leh hebel waa nin cilmi leh oo haddayso annaga dhahna maha imaamu shaafici wallahi cilmi buu lahaa bukhaari cilmi buu lahaa dadku hadday u qiraan dhib ma laha laakiin waxa laga hadlaya maxalka la tilmaamayo ee rabbina uu leeyahay kadabta waa niyadii weeyaan qofka qofka niyadiisii weeyaan isagaa marka horeba niyadiisa waxaa ku jirta inuu cilmigan u barto inay dadka ku ammaanaan oo la yidhahdo hebel wallahi waa nin caalim ah hebel waa nin caalim ah ciyaada billah wa qara'ta alqur'aana qur'aankana waad akrisay liyuqaala qaari in lagu yihahdo hebel waa nin qaari ah faqad qiila iyana waa laguu soo yiri adduunyadii waad ka soo heshay fulan caalim weeyaan fulan qaari weeyaan fulan waa sida waa lagu yiri iyadana uma umira bih kadibna malaa'igtiibaa amar lagu siiyaa oo fasuxiba way jiidaan calaa wajhii bay ku jiidaan dhulkii xataa ulqiya ilaa looga ridaba fi nnaar warajulunka saddexaadna waa qof wasaca allahu calayhi yani arisq ilaahay u waasic yeelay subxaana wa tacala risqigii iyo xoolihii min asnaafi lmaal noocyadii xoolaha oo dhan baa ilaahay siiyey fautiya bihi isna waa la keenayaa facarafahu nicamah ilahay nicmooyinkiisao dhan buu xusuusinaya uu siiyey facarafaha isna waa aqoonsanaya waa xusuusanaya faqaala markaasuu rabbi wuxuu leeyahay maa camilta fiiha oo nicmadaa aan ku siiyey ka waran maxaad samaysay qaala wuxuu yidhaahdaa maa taraktu min sabiilin ilaahu waddo aan ka tegay maba jiraba tuxibuhu adiga aada jeceshahay an unfiqa fiihi inaan wax ku bixiyo ilaa anfaqtu fiihi laka waxbaan kuugu bixiye waddo aada jeceshahay in wax lagu bixiyo ma jirto rabbiyo ilaa waxbaan ku bixiye masaajidaa la dhisaya wax ku bixi agoon baa jirta wax ku bixi araamil iyo dumar lasoo furay baa jira wax ku bixi qof miskiinoo liitaa jira wax ku bixi qaraabo iyo raxim baa jira wax ku bixi dariiq walba waxun baan ku bixinaya rabbiyo dariiq aad jeceshahay ma jiro oo aan weligay ka daahan dib isuga dhigay qaala rabbi wuxuu yihahdaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta sidaa waad yeeshay liyuqaalu huwa jawaadun sidaa waxaad u yeelaysay in lagu yiraahdo hebel waa deeqsi faqad qiila yana waa lagu yiri uma umira bihi kadibna malaa'igtiiba amar lagu siiya way jiidaan fasuxiba calaa wajhi wejigiisay dhulka ugu jiidaan xataa ulqiya fi nnaar rawaahu muslimun saddexdaasiba naar bay sidaa ku galeen waxay ku galeenna maxay tahay waa riya iyo sumca istus dadkay istusayeen qof xoolihiisii dadka isku tusa qof cilmigiisii dadka isku tusa qof isagu jihaadkii wadada ilaahay subxaanah wa tacala iyo liclaahi kelimat illahi naftiisii ilaha dadka isku tusa oo yihahda waan dhimanayaa soo ima aragtaan wadada ilahay baan ku dhimanayaa an ibni cumara waxaa laga warinaya marka niyadu xumaata camalka wax dhan bay udhintaa wax weyn bay udhintaa inama alacmaalu bniyati weeyaan an ibni cumara radi lahu tacaala canhuma ana naasan dad ayaa qaaluu lahu waxay u yidhahdeen cabdullahi bni cumar inaa nadkhulu anagu waa u galnaa calaa umara'ina dadkeenna madaxda ah cabdullahi bni cumaro dadka madaxdan u tegeynaa fanaqulu lahum waxaanu u leenahay alaykum sala fanaqulu lahum markaasaan waxaan u dhaheenaa bikhilaafi ma natakalamu bih ina munaafiqnimadu weligeedba waa soo jirtay casrigii saxaabada wixii ka dambeeyeyba iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa soo jirtay saxaabadii oo nool baa sidan la leeyahay dadkeenna madaxdaan u gelayna markaan u galno waa la ammaanaya hadalba hadalku uu ka macaan yahay ee qalbigiisa ka qaboojin og yahay baa lagu leeyahay inaa nadkhulu waa u gelayna calaa umaraa'ina fanaqulu lahum waxaanu u leenahay bikhilaafi ma natakalamu bih bikhilaafi ma shay khilaafkiisaanu u leenahay natakalamu bihi aanu ku hadlayno waxaanu ku hadlayno khilaafkiisaanu u dhehayna idaa kharajnaa markaanu ka soo baxno min cindihim agtooda marka hore saasaa loo ammaanayaa hadalba hadalku uu ka macaan yahay baa lagu leeyahay markuu soo baxaa le inkaari kugu dhacday balaaya ku aragta war wuxuu siduu ahaa ammaan jecla kan aha waxaasoo dhan baa la leeyahay qaala ibnu cumar baa hadlay marka wuxuu yihi wuxuu wuxuu garanaya maha cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi kunnaa nacud waxa aad sheegaysaan kunnaa waxaanu ahayn nacuddu kuwo ku tiriya haadaa warkan aad sheegaysid nifaaqan nifaaq saafi aanu ku tirin jirnay munaafiqnimo calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka alle waqtigiisi rasuulka alle waqtigiisa rawaahu lbukhaariyu wa an qaala nabiy marka kunaa nacudu calaa cahdi rasuuli llah qofka saxaabiga hadduu u idaafeeyo shayga cahdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam zamankii nebiga xayaatadii nebiga shayga isaga waa shay marfuuca axkaam sharci ahna ah siday culimada culamaa musalax alxadiid yihaahdaan shayga isaga waa shay saxiix ah weeyaan xugumna laga qaadanayo marka waxaa laga qaadanayaa meesha qofka waxa uurka kaga jira iyo wuxuu ku hadlaya hadday isdhaafsan yihiin qofkana uu sidaa ku raali gelinayo hadhow markuu banaanka u baxana wax kale uu dhahayo munaafiqnimo weeyaan anaguna reemagaalnimayna la ti qaala nabiyu sal llahu alayh ali wasalam wuxuu yihi man samaca qofka dadka ismaqashiiya samac allahu bih ilahay baa ummadiisa isna maqashiiya maalinta qiyaamaha ah calaa ru'uusi lkhalaa'iq baa laga yihahdaa hebel waa kan waa kii sidaa iyo sidaa yeelayay arka foolxumadiisa iyo wasakhnimadiisa naartaa sidaa lagu geliyaa marka waman yuraa i qofka dadka istusiyo adduunyadan iyada ahna yuraa illahu bih ilahay baa dadkiisa tusiyo subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha ah culimada waxay yihaahdaan qofka dadka ismaqashiiya ama dadka istusiya labadooduba niyadooda xumayd niyadoodii xumayd buu ilaahay dadka tusinaya maalinta qiyaamaha yihahdaa fulan fiiriya camalkan saalixuu sameeyey wuxuu u samaynayeyna niyo xun bay iyadoo idinka idinka qarsoon maantaan idin muujinaya arkau leeyahay rabbi subxana wa tacaala maantaan idin muujinayaa arkau rabbi leeyahay subxaana wa tacaala xadiidkuna saxiix weeyaan saxaaba aad u tiro badan baana laga warinayaa cabdullahi bni cabaas jundub bni cabdillaahi albajali abi bakrata nufeyc bn alxaarif abi saciidin alkhudri iyo keyrkoodaba waa laga wariyaa xadiidku marka xadiid mutawaatir ah weeyaan wa can mucaadi bni jabalin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canh can اnabiyi salى اllahu alayh ali waslama qaal nabiga alle wuxuu yihi xadiidkan sanadkiisu dacfi baa ku jira waynu tilmaami doonaa duruqa yani aada u tiro badanna wuu ku yimaadaa laakiin intihadiisu dariiqa uu ku intihoonayo waa nin la yihahda cayaash ibni cabdiramaan cayaash ibni cabaas alqatbani cayaash ibni cabaas alqatbani waa rajul iqa ah weeyaan rajul iqa ah weeyaan culimada islaamkana ay iqo ku tilmaameen imaamu dahabi ibn abi xaatim iyo keyrkooda laakiin cidda uu ka warinaya waa rajul waahi ah munkar xadiid ah oo ah ninka uu ka warinaya ciisa bn cabdiraxmaan can zayd bn aslami can abihi can cumar ana mucaad bna jabal sidaasuu ku yimaadaa xadiidku dariiqaasuu kusoo arooraa dariiqa marka waxaa ku jira ninka aynu tilmaanay ee ah ciisa ibn cabdiraxmaan waana rajul waahi ah imam dahabi fi kashif wuxuu ku oranayay waahi xadiid weeyaan imam nisa isagu wuxuu oranaya waa matruuk xadiid bukhaari wuxuu leeyahy isagu waa munkar xadiid abu xaatim isagu wuxuu leeyahy waa munkar xadiid daciif xadiid shibh mawduuc matruuk weeyaan ibn xibaan isagu waaba sii fogeynaya wahakada culimada islaamka ay u fogeeyeen liajli dalik ayaa sheekh nasir diin albani raxmat اllahi tacala calayh fi silsilat axaadiid daciifa xadiidkan waa ku daciifiyaa saddex meel buu kaga daciifinayay fi daciifi tarhiib watarhiib kitaabkiisa daciifu tarhiib watarhiibka ah saddex dariiq uu ku yimaadaba waa daciifiyaa saddex meel uu kusoo arooriyay imam lmundiri wey raxmat اllahi tacala calayh intaasi waxaan u tilmaamaynaa waxay tahay xadiidkan waxaa warinaya xaakim ruwaadda warisa ka mid ah ruwaad aad u tir badan baa warisa waxaa ka mid ah abu nacaym xiliyada waa ku wariyaa macrifat saxaaba ku wariyaa bayhaqi baa wariya shucabkana waa ku wariyaa kitaabkiisa kale ee la yiraahdo alasma wasifaatna wuu ku wariyaa waxaa wariya rag aada u tiro badan intuba waxay ku warinayaan ariiqaas weeyaan imaamu xaakim baa ka mida mustadragiisu ku warinaya wuxuu ohanaya xadiidka rijaashiisu waa misriyeen isnaadkiisuna waa saxiix weeyaan bukhaari iyo muslimna ma wariyaan walaa aclamu lahu cila wax cilladoon u garanayana ma laha imaamu dahbina waa ku raacay nacam sanadka iyagu ay dul istaageen cillad kama muuqato laakiin sanadkii inqiaac baa ku jira oo cayaash ibna cabaas ayaa wuxuu ka warinaya zayd ibna aslamin can abihi ana cumar bn khaaab sanadkaas sanadka rijaashiisu iqaad weeyaan kullin waa min rijaali sit shaki ma laha laakiin cilladu waxay ka soo baxaysaa cayaash ibna cabaas alqatbani ma aha si toosa kama maqlo xadiidkan isagaa ninka la yiraahdo zayd ibna aslam ee wuxuu kaxadiidkan ka maqlay ciisa bni cabdiraxmaan oo meesha ka maqan riwaayadaha kale ayaana tilmaamaya sax ah layth bna sacad iyo keyrkiisa ay warinayaan rajulka isagana waa rajul waahi cinda alculamaa marka xukumka uu siiyey sheekh naasir waa xukum sax ah weeyaan si aan loogu kadsoomin tasxiixa xaakim iyo muwaafaqada dahabi ayaan intaa u tilmaaminay wa can mucaadi bni jabalin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala inuu yihi nebigu alyasiiru min alriyaai shirkun macnuhu laakiin sax weeyaan alyasiiru wax yar oo min alriyaai istuska iyo sumcada ahi shirkun weeyaan wax yar ee istuska iyo sumcada ah ee dadka la ismaqashiiyaa ama la istusaa waa shirki weeyaan maxaa yeelay cid aad ismaqashiinaysay ama aad istusaysay unbaad ilaahay la wadaajinaysaa subxaanahu wa tacaala taasina waxay tahay iyaga inay waxaad ka raadinaysaa waa hadal weeyaan inay ku ammaanaan waa shirki weeyaan xadiidkan wuxuu la macnayahay xadiidkii fii muwaطa'i waa saxiixana kusoo arooray iyo kayrkoodaba ee rabbi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha uu leeyahay xadiidu lqudsi weeyaan anigu waan ka kaaftoomaa kan aniga ii shirki yeelay ee wax ila wadaajiyey iyo wuxuu ila wadaajinayay labada waan ka kaaftoomaa cidduu ila wadaajinaya ha u tagto ha ka abaalmariso qofkan muraa'iga ah ee wax istusinaya ama dadka ismaqashiinaya isagaa la leeyahay qofkaad ismaqashiinaysay ad istusaysay cibaadadaada iyo ilaahay u dhowaanshihii subxaana wa tacala ad isku tusinaysay isaga u tago ha ka abaalmariyo ciyaada billah wallahu subxaana wa tacala aclam sheekh ma inaga daysid in inteenaba ma nihin imad inaga daysid taxi qaadaha macnaha qofka income taxiga sameeya ma soo hoosgelayaa oo wax oo wax kolley aanan uma hayo daliil saxa ah ma dhihi karaya waa soo hoosgelaya wallahu aclam maxaa lagu sameyn dharka ayib gabadhii istixaadada ahayd iyo ninkii salasul bowlka qabay ama nijaasadii aanan ceshan karaynin waxay doontaba ha ahaatee sidaasi kaadidii ama nijaasadii oga timid maxaa la sameynayaa salaaddii waynu tilmaanay salaad walba waa u weyseysanayaa intuu istijoodu weyseysanayaa waa tukanayaa duhriyo casr buu israacinaya maqrib iyo cishu israacinaya ama salaad walba keligeedu tukanayaa sida saxa ah dharkii muxuu ku sameynayaa ma dhaqayaa maya inuu dhaqa muhim maaha maxaa yeele wax la dhaqi kara maaha cudurdaar sharci uu leeyahay marka qofkii saddexdii xadiidku uu tilmaamay nabiga caleyhi isalaatu wassalaam qofkii waddadii ilaahay ku dhintay qofkii caalimka ahaa iyo qofkii xoolaha bixinayay waxa la tilmaamayo ma waxa weeyaan waxan ay bixinayaan ayaa loola jeedaa oo qofkan naftiisii uu bixiyey qofkanna cilmigiisuu bixiyey qofkanna xoolihiisuu bixiyey ma saasay ku naar muteen mise waxay ku naar mudanayaan waa niyadii maxaa yeele qof baa laga yaabaa iyadoo lacag la leeyahay yaa bixinayo inuu yidhaahdo dadkiina ay gacmaha hoos u wada dhigeen oo ay qof walba bakhaylnimo qaaday inu yihahdo anaa kun dollar bixinayo ugu hormaro kaa ma soo hoosgelayaa mise qofkan waddadii ilaahay baa maalan dadkii fulaynimaa yaro qaadayo wuu u horkacay u horseeday meel aada u cajiib badanna waa ka soo baxay qofkaa ma soo gelayaa qofkani darsii buu akhriyey cilmibuu dadkii u jeediyey dadkiibaa cilmigiisii jecel ma soo hoosgelayaa maya intuba ma soo hoosgelayaan maxaa yeele waxaynu ognahay xadiidkii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ree curayna markay u yimaadeen ree mudar markay nebiga u yimaadeen iyaga oo fuqara ah ee waxba aanan haysan nebigu inuu yihi alayhi salatu salaam asalaatu jaamica markay dadku isu yimaadeenna inuu yihi waxa la bixiyo dadku markay in yar in yar la imanayeen nin baa yimid reer ansaar ah wax aada iyo aada u weynan badan oo gacmihiisu ay ka cajiseen weliba wada wada oo sadaqo ah nebigu aad buu ugu farxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana ammaanay waman sana fi lislaami sunatan xasana falahu ajruha waajru man camila bacdaha min hayri an yunqasa min ujuurihim shay-a xadiidkii noocaas aynu wada garanayno meeshaa ka yiri salawat ullahi wasalaamu caleyh laakiin maxalu shaahidka meesha waxay tahay waxa la fiirinaya waa niyadii ama wax yar bixi ama wax weyn bixi waxa la fiirinaya mar walba waa niyada hadduu qofku wax yar bixiyo muraa'i uu yahay oo istusinaya dadki waa ku naar mudanaya hadduu wax weyn bixiyo istus u bixinayana waa ku naar mudanaya labada marba waa ku naar mudanaya ee ma aha wixii yaraa naftirkeedii hadduu qofku bixiyo inuusan ku naar mudanaynin hadduu istus u bixinayo mar walba waxaa la fiirinaya marka maxalku waa niyada weeyaan inama alacmaal biniyaad halkaasay isugu soo biyo aroorsanayaan wax walbaba wallahu aclam bisawaab ayib qofkii haddii dharkiisii uu nijaasada intay gaartay ka soo ureyso isna inuu iska tanazuho iska ilaaliyo ay dhib ku tahay noocaas oo kale hadduu ahaa hadduu salaada jamcinayo uma baahna inuu jamaaco la tukado duhr afartiisii iyo casr afartiisii buu mar keliya israacinaya ama waqtiga duhurku isugu geenaya ama waqtiga casrku isugu keenaya dib u dhigaya ama maqrib iyo cishe waqtigii maqribku isugu wada keenaya saddex iyo afar toddobada ama wakhtigii cishuu dib isugu dhigayaa oo toddobadoodii ka dhigayaa uma baahna jamaaca wakhtigii kalese jamaacada waxaan ugu diidi karaynaa malaha maxaa yeele cudurdaar sharciyuu leeyahay qofka saas oo kale ah hadduuse is ilaalin karayo alxamdu lilah zamankan aynu joogno dadka waaweynna bahala dhaybara baa loo sameeyaa la yiro khaladkaan baa lagu loo xirayaa inuu is ilaaliyaa wanaagsan marka wallahu aclam bisawaab wax allaale wixii biyo ku jiro o dhan waa sidaas weeyaan badda iyo biyihiiba webigiiba waa isku mid weeyaan xukunkooda wallahu aclam bisawaab jazakum allahu khayra